ayaa culimmadoo ka hadashay wuxuu yidhi war gabadh lug yar in yar qaawisay hadalkeeda maxaa keenay shabaabkan dadkii laayay dhaxan abaarahan dhibtanina haysta maxaad uga hadli weyday dad culimmada tihiin xataa siyaasiyiintihiin ummaddan bakhtiray ee wixeedii aad ku bixinaysaan muxuu ahaa mooshinada konton kontonka iyo boqolka kun lagu kala qaadanayo maxaad ugu weecin weydeen oo u siin weydeen nin waa arrintii way gashay hadda siyaasiyiinta waa ku jiraa ogaada yacni waxaan doonayaa inaan nina gaar u qaadan bahasha qolada waa markii iigu horreysay runtii aan dhegaysto umana jeedina fartaa igaga dhacday wax badan oo suurtagalana wallaahi way ii sheegeen oo waan dareema waayo waxaan arkayay oo badan oo fara badan bay sheegeen min fadlakum muxuu ahaa foormkan aad meesha ku fadhidaan yaanu noqonin cad ciid idinkaga dhacay sida culimmadaa ka hadlaysa gabadheedoo meel ka heesaysa war maxaa keenay dembi hadday tahayna iyaday u taallaa haddii kaloo laga sii gudbana qofkii taga yay u taallaa laakiin min fadlakum sida culimmadaasi uga hadashay waxaan loo baahnay shirkiinnan yaan loogala hadlin wax muhiima oo ummadda soomaaliyeed wada anfaca inaad ka soo saartaan